بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمه الله باب كراهة الخروج من بلد وقع فيه الوباء من بلد وقع فيها الوباء ف- فرارا منه وكراهة, وكراهة القدوم عليه wuxuu baabu yahay karaahati اlkhuruuji min beledin karaahiyada in laga baxo beled beledkaasoo waqaca fiiha alwabaa dhexdiisa cudurro ay dhaceen in beledka laga baxo waa makruuh firaaran minhu carar laga cararayo cudurka awgi wa karaahati اlquduumi calayhi wuxuu kaloo baabu yahay inay makruuh tahay in la galo beledka cudurka uu ku dhacay ama uu ka jiro ku faafo in la galana inay makruuh tahay ayuu baabu yahay baab wuxuu ku saabsan yahay haddii beled uu daacuun ka dhaco sida xadiidka noogu imaan doonta beledkaasi qofkii bannaanka ka ah inuu soo galo waa makruuh qofkii jooga oo beledkaa ku sugan inuu beledkaa ka baxo asoo ka cararaya cudurkaana waa makruuh marka qofkii joogana waa ku sugnaanayaa ilaahayna waa tala saaranaya subxaana wa tacaala qofkii bannaanka ka jira ee maqla meeshaasi inuu cudurkaa ka dhacana geli maayo oo waa ka noqonaya qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi aynamaa takunuu yudrikkum lmowtu walow kuntum fii buruujin mushayada meel walbood ku sugnaataan yudrikkum lmowtu geeridu waa idinsoo haleelaysaa walow kuntum fii buruujin mushayada aadba ku sugnaataan guryo dhismahoodu sarreeyo ama meelo sare laga dhisay oo aada loo adkeeyaba aada ku jirtaan meel walbood ku sugan tihiin geeridu waa idinsoo haleelaysaa wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka walaa tulquu biaydiikum gacmihiinna ha ku ridinina ila tahlukati halaag macnaha nufuustiinna halaag ha ku ridinina aayadda hore wuxuu nawowi raximah allahu tacaala usoo deliishanayaa qofkii beledkaa ku sugan inuusan ka bixin maxaa yeele geeri meelna kugu dayi mayso aayadda labaadna kii bannaanka ka ahaa waa inuusan soo gelin maxaa yeele ma aha naftiisa inuu halaag ku rido walaa tulquu biaydiikum ila tahluka wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana cumar bn khadaab radia allahu canhu kharaja ila shaam cumar bn khadaab radia allahu canhu wuxuu u baxay shaam xaggeed xataa idaa kaana bisar ilaa uu ahaaday ama uu ku sugnaado meesha la yidhaahdo sar sarqu waxay ka tirsan tahay shaam laqiyahu waxaa la kulmay cumar umaraa'u اlajnaad madaxdii dhulka shaam ka talinaysay ayaa la kulmeen raggii umarada ka ahaa ayaa la kulmeen alajnaad waxaa loola jeedaa mudunu shaam waa magaalooyinka shaam sida falastiin iyo urdun iyo dimashqi meelaha u dadkii madaxda ka ahaa ee umarada ka ahaa ee cumar radia allahu tacaala canhu ugu dhiibay ama maamulaya ayaa cumar la kulmeen laqiyahu cumar waxaa la kulmay umaraa'u اlajnaad abu cubaydata ibn اljaraax wa asxaabu abu cubayda ibn اljaraax iyo asxaabtiisaa la kulmeen fa akhbaruuhu waxay u sheegeen ana alwabaa'a qad waqaca bishaam cudurka daacuunka inuu shaam ku dhacay oo ardu shaam uu ka jiro ayay u sheegeen daacuunkii ma aha midka soomaalidu daacuun ay yidhaahdaan oo daacuun caloolada ay yidhaahdaan daacuunkana waa cudur aada u daran oo qofka xibnihiisa ama jirhkiisu xibin xibin u go-ayo xibinba maray baaba-aysa waa cudur aada u daran oo loo dhinta sida qaalibka cudurkaasaa ka dhacay baa la yidhi shaam taasaa loo sheegay cumar qaala ibnu cabaas ibnu cabaas wuxuu yidhi faqaala lii cumar cumar wuxuu igu yidhi udcu lii almuhaajiriina alwaliin muhaajiriintii hore iigu yeer fadacawtuhum waan u yeeray faistashaarahum waa la tashaday wa akhbarahum wuxuu u sheegay ana alwabaa'a qad waqaca bishaam cudurka inuu shaam ka dhacay ayuu u sheegay faاkhtalafuu muhaajiriintii hore way iskhilaafeen faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen kharajta liamrin arrin darteed ayaa usoo baxday cumarow cumar marka waa amiiru lmu'miniin radia allahu canhu walaa naraa annaguna ma aragna bay yidhahdeen an tarjica canhu arrinkii aad usoo baxday inaad ka noqoto annagu ma aragno wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen macaka baqiyatu nnaas adiga waxaa kula jira dadka intooda kale yani ee waxaa kula jooga baqiyatu nnaasi dadkii wixii soo haray aday kula socdaan wa asxaabu rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam saxaabadii nebigana adigay kula socdaan yacni saxaabadii iyo dadkii badankoodba aday kula socdaan oo safarkan ayay kugula jiraan walaa naraa ma aragno an tuqdimahum calaa haada alwabaa inaad dadka u hormariso oo aad u geliso cudurkan meesha uu ka jiro annagu ma aragno ummadda ha halaagin bay leeyihin cumarow maxaa yeele dadka dhanaa kula socda asxaabtii nebigaa kula socota annagu ma aragno maga in la gala shaam maadaama cudurkaa uu ka jiro way iskhilaafeen marka faqaala wuxuu yidhi cumar irtaficuu cannii iga taga buu yidhaah halla iga kaco qaala wuxuu yidhi cumar udcu liya alansaar ansaar iigu yeer fadacawtuhum waan u yeeha buu yidhi ibnu cabbaas fastashaarahum ansaar ayuu la tashaday fasalakuu ansaartu waxay mareen sabiila almuhaajiriina waddadii muhaajiriinta waاkhtalafuu ayaguna way iskhilaafeen ka اkhtilaafihim sida muhaajiriinta isku khilaafeen oo kale qaarna waxay yidhahdeen ha la galo qaarna waxay yidhahdeen ha la noqdo faqaala wuxuu yidhi irtaficuu canii iga istaaga buu yidhi adinkuna uma qaala kadib wuxuu yidhi udcu liya man kaana haahunaa iigu yeer ciddii halkan ku sugan min mashyakhati qurayshin oo ka mida odayaashii quraysh min muhaajirati اlfatxi oo ka mida dadkii soo hijrooday zaman alfatxi yacni caam alfatxi dadkii soo islaamay wey oo odayaashii quraysha kuwaa iigu yeer wey fadacawtuhum waan u yeeray falam yakhtalif calayhi minhum rajulaan laba ninoo ka mida ismaysan khilaafin odayaashii faqaaluu waxay yidhahdeen naraa waxaan aragnaa an tarjica binnaasi inaad dadka la noqoto walaa tuqdimahum calaa haada alwabaa cudurkaana aadan dadka u gelinin yacni dadka inaadan wadin oo kaxaynin oo cudurkaan aadan ka dulgayn ayaan aragnaa bay yidhahdeen fanaadaa cumaru radia allaahu canhu fi nnaas cumar radia allaahu canhu dadka dhexdii ayuu ka dhawaaqay oo wuxuu yidhi innii mus innii musbixun calaa dahrin aniga waxaan ku waabariisanayaa buu yidhi calaa dahrin socod dushii macnaha waa soconayna waa noqonaynaa fa asbicuu calayhi adinkuna ku waabariista buu yidhi yacni berri haddii waagu baryo waa laga noqonayaa buu yidhi meeshaan oo dibaan u noqonaynaa geli mayna shaam fa qaala abuu cubaydata ibnu ljaraax radia allaahu canh afiraaran min qadar illaah ma waxaa lala noqonayaa buu yidhi carar laga cararayo qadarta ilaahay fa qaala cumar radia allaahu canh low hayruka qaalahaa yaa abaa cubayda abaa cubaydow qofaan adiga ahayn hadalkaa hadduu dhihi lahaa lowdan jawaabteedu waa xadfantahay macnaheedu waxaa waaye la awjactu waan xanuunjin lahaawo qof kale hadduu hadalkaan dhihi lahaa waa ku ciqaabi lahaa waan xanuunjin lahaa laakiin hadda abuu cubaydaa toosaasaan iskaga kaa dhaafay buu leeyahy low qaalahaa hayruka yaa abaa cubayda low hayruka qaalahaa yaa abaa cubayda wa kaana cumaru cumar wuxuu ahaa yakrahu mid karaahiyeysta khilaafahu abuu cubayda khilaafkiisa waa karaahiyeysan jira wa kaana cumaru yakrahu khilaafah waa hadal lasoo kala dhexgeliyo wey hadalka cumar weli waa socdaa radia allaahu canhu wuxuu yidhahdaa nacam nafiru min qadar illaah ilaa qadar illaah haa buu yidhi qadarta ilaahay baan ka cararaynaa qadarta ilaahay xaggeedaan u cararaynaa ara'ayta ka waran low kaana laka ibilun haddii aad geel lahaan lahayd oo fa habadat waadiyan geelaasi ay ku soo hoobato waadi waadigaasoo lahu ay u sugnaadeen cudwataani laba jaanib ixdaahumaa labadaa jaanib midkood khasbatun waa dhul barwaaqa ah walukhraa jaanibka kalena jadbatun waa dhul abaara alaysa in racayta alkhasbata ma waysan ahayn buu yidhi haddii geelaada aad ku raacdo dhulkii barwaaqada ahaa jaanibkii barwaaqada ah haddaad geelaada ku raacdo racaytahaa biqadar illaah ma waadan ku raacin buu yidhi qadarta ilaahay wa in racayta aljadbata haddii dhankii abaarta aad ku raacdana racaytahaa waxaad ku ilaalisay biqadar illaah qadarta ilaahay marka haddii geelaagu waadiga markuu yimaado labada waadiga labadiisa jaani midna uu barwaaqaya midna abaar yahay labada midka aad geelaada ku ilaalisaba biqadar illaahi baad kula ilaalinaysaa macnaa wax walba waa biqadar illaah wey xataa noqodka aan noqonayno waa min qadar illaah qaala wuxuu yidhi fa jaa'a cabduraxmaan ibni cawf radia allaahu canh cabdiraxmaan ibni cawf ayaa yimid wa kaana cabdiraxmaan wuxuu ahaa mutagayiban fii bacdi xaajatih mid ku maqan xaajadiisa iyo dantiisa wax ka mid a waa xaajo gudashuu aaday intii la doodaayey ee cumar odayaashu u yeerayay oo muhaajiriin iyo ansaar iyo mashiikhatu quraysh cumar u yeerayay radia allahu can cabdiraxmaan bni cawf wuu maqnaa goobta ma joogin gadaalu ka yimid markii arrinka loo sheego wuxuu yidhi inna cindii min haadaa cilman arrintan waxaa agtayda ahaada buu yidhi cilmi iyo aqoon agtayda waxaa ah buu yidhi min haadaa arrinkan cilman aqoon yacni mas'aladan aqoon baan u leeyahay buu sida laga yeelaya arrinta noocaan oo kalea samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul waxaan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dhahaya idaa samictum bihi haddii cudurkaasi aad maqashaan biardin dhul haddaad ku maqashaan falaa taqdamuu calayhi ha gelinina dhulkaas waidaa waqaca biardin hadduu dhul ka dhaco wa antum bihaa xaalaad ku sugan tihiin dhulkaas falaa takhrujuu ha ka bixina firaaran minhu carar aad ka cararaysaan faxamid allaha tacaala cumaru radia allahu canh cumar allah subxaanaه wa tacaala ayuu ku mahdiyey wansarafa waa gadoomay taladii cumar uu qaatay mashiikhatu qurayshna ay ku taliyeen iyo saxaabada qaar ka mid ah muhaajiriin iyo ansaar ay ku taliyeen cumarna uu go-aansaday radia allahu canh waxaa waafaqay xadiidkii nebiga sala اllahu calayh wasalam oo cumar waxaa cabdiraxmaan ibni cawf u faa'iideeyey arrintan inuu nebiga ka maqlo ka hadlay xukunkii nebigana wuxuu ahaa sala اllahu calayh wasalam hadduu dhul ka jira inaan la gelin haddii maaragta qofka uu ku sugan yahay dhulkaasi oo cudurkaasu ka jira ama uu ka dhacana inuusan ka bixin cumar mar haddii xadiidka nebiga loo sheegay ilaahay buu ku mahdiyey in ilaahay waafajiyey subxaana wa tacaala sidii sawaabka ah faxamid allaha cumaru wansaraf go-aankii ahaa inuu noqdo hadda cumar radia allahu canhu daliil u helay oo xoojinaya taladii odayaasha muttafaqun calayhi waalcudwatu jaanib lwaadi waa waadiga dhinaciisa wey وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxuu yidhi إذا سمعتم طاacuuna بأرض haddii طاacuunka aad dhul ku maqشhaan فlaa تدkلوuha dhulkaasi hagelina وإdaa وaqعa بأرضi hadduu dhul ka dhaco ou ku dhaco وإdaa وaqعa hadduu dhaco بأرضin ay fيi أرضin dhul dhexdii hadduu ku dhaco وأnتm فيiha xaalaad ku sugan tihiin falaa تkرجوu minhaa arladaasi dhulkaasi ha ka bixinina متفق عaليه labada xadيiث marka xadيiث أsاmة iyo xadiid ibn cabaas arrinta uu alimaamu nawowi raximah اllahu tacaala uu ku sheegay fi lbaab ama mas'aladu ku sheegay fi lbaab daliil waadixa bay u yihi oo cudurkan dhul hadduu ka jiro laba mid wey qofka inuu bannaanka ka jira markuu dhulkaa ka dhacayo cudurkaas iyo inuu ku sugan yahay hadduu ku sugan yahay ma aha inuu ka baxo ilaahuu tala saaranaya subxaana wa tacaala mana uga baxayo firaar iyo carar oo ka cararayo qadarta ilaahay haddii marka hore uusan dhulkaas ku sugnaynna ma gelaayo dhulkaas qowlu abi cubayda uu leeyahay afiraaran min qadar illaah cumar radia allahu canhu waa u jawaabay laba arrinba waa ugu jawaabay marka koowaad waa ku inkiro wuxuu yidhahda hadalkan kayrka hadduu dhihi laha abu cubaydo marka labaadna wuxuu yidhahda nafiru min qadar illaah ilaa qadar illaah marka asbaabaha in lala yimaad ma anfinayaan mana ka hor imaanayaan qadarta ilaahay subxaanaه wa tacaala walictimaad cala اllah iyo ilaahoo la tala saarta ka hor imaan maayaan bal min atawakuli cala اllahi waxaa ka mid ah alityaanu biاlasbaab in asbaabaha lala yimaad waa min atawakuli cala اllah ilaahayna waad tala saaranaysaa wixii sabab u noqonaya khayrna waad la imaanaysaa wixii sabab u noqon kara shar iyo dhibaato laga baqaayo in looga badbaadana qofka waa la imaanaya arrintan markaa cumar uu sameeyey radia allahu canh waa min baabi اlityaan biاlasbaab asbaabahoo lala yimaado oo noqoshada cumar radia allahu canhu uu noqonayo macnaheedu ma aha inuu ictiraadayo qadarta ilaahi subxaanaه wa tacaala laakiin waxa waye in asbaabihii badbaadada lala yimaado xadiidkii nabiga calayh الsalaatu wasalaam markii loo sheegana hadda arrintaasi way usii caddaatay cumar radia allahu canhu inay sawaabta marba haddii xadiidkii nabiga calayh الsalaatu wasalaam uu sidaa ku yimi waxaa kaloo xadiidka ibn cabaas ku jira wanaagga iyo fadiilada ay leedahay almushaawara wadatashiga cumar radia allahu can baabkaas aad iyo aad ugu dadaali jiray jaanibka wadatashiga wuxuuna lahaa ama uu aada ula tashan jiray saxaabadii hore ama odayaashii saxaabada gaar ahaan kuwii dagaalkii beder ka qayb galay oo asaabiquuna alawaluun ahaa fi lislaam aaduu ula tashan jiray arrintan markay dhacday oo la yidhi meeshaasi cudurradaasaa ka jira cumar radia allaahu canhu wuxuu bilaabay wadatashi muhaajiriinuu ku bilaabay maxaa yeelay ayagaa ugu fadli badan saxaabada muhaajiriinta kuwoodii hore udcu lii lmuhaajiriina alawaliin buuhi waxaad igu yeertaa buuhi muhaajiriintii hore waxay isku darsadeen alhijra waasabqi fi lislaam hijro iyo horumar islaamnimada ay ku horumareen bay isku darsadeen ayagaa saxaabada ugu fadli badan ayaguu ku horumaray markay iskhilaafeen oo ay qowl waaxida isku raaci waayeen waa iska fasaxay cumar kadib wuxuu yidhi haddana ansaar ha la igu yeero ansaarna waa iswaafaqi weyda ayaguna hal meel waa isku raaci waayeen waa iskhilaafeen sida ay isku khilaafeen muhaajiriinta qolo tiraada ha la galo iyo qolo tiraada ha laga noqdo ayagana wuxuu yidhi ha tagaan kadib wuxuu yidhi odayaashii quraysh ee rugcadaaga ahaa ee magaalada maka markii la furanayay maka joogay waa odayaashii waaweynaayo qraysh qoraysh soo hagi jiray waa abu sufyaan iyo raggiisa iyo wixii kulooda waa dadkaas waa yeellada ah ha laygu yeero buy ilaan ayagaa tijaabooyin iyo tajaarib badan soo maray xigmado fara badan aanay agtooda ahaaday qofkuna caqliga ilaahay u dhaliya subxaana wa tacaala iyo garaadkiisa ka sokow waayo aragnimaduna saameynay leedahay oo ta'hiiray ku leedahay talooyinka odayaashii qoraysh cumar radia allaahu canhu markuu la tashaday hal qowlay isku raaceen ismaysan khilaafin sida muhaajiriin iyo ansaar isku khilaafeen qowl waaxiday isku raaceenoo waxay dhaheen yaan la gelin meeshaas qowlkooduna wuxuu noqday ugu dambayntii oo la ogaaday midka uu ku yimid xadiidkii nebiga sala allahu calayh wasalam xadiidka nebiga waafaqsanaa cumar radia allaahu canhu tala taladii odayaashuu qaatay intuusan xadiidka maqal ka hor kadibna cabdiraxmaan ibni cawf radia allaahu canh ayaa wuxuu u faa'iideeyey arrintan inuu nebiga ka maqlay sala allahu calayhi wasalam mar haddii hadalkii nebiga la helo calayhi salaatu wasalaam hadda war ma lahan arrintaasi waxay noqotay arrin biyo kama dhibcaan ahoo dib aan loogu noqonin in meeshaasi laga noqdo marba haddii xadiidkii nebiga ku yimid sala allahu calayh wasalam waxaa kaloo xadiidkan ku jira qofku si walba oo aqoontiisa iyo cilmigiisu u sarreeyo bacdu lmasaa'il waa ka jaahil noqonaya waxyaabaha qaarna waxaa laga yaabaa inuusan ogaan oo ka mida min alculuumi sharciya maxaa yeelay culumta sharciga qof koobi kara oo aan nebi ahayn ma jiro cumar ibn اkhaaab radia allahu can wa aclamu hadihi اlumma bacda nabiyiha wa abi bakrin nebiga sal اla alay slm abu bakr markii laga yimaad ummaddan cumara ugu aqoon badan xagga fiqhigana cumar radia allahu can aqwaal fara badan ayaa laga soo naqliyaa fi lmasaa'il alfiqhiya aada uga hadli jiray cumar radia allahu canhu culamada qaarna waxay mu'alaf gooniya ku jamciyeen masaa-isha cumar radia allaahu canhu uu ka fadwooday ama masaa-isha fiqhiga cumar uu ka hadlay waana badan tahay haddana maca daalika arrintan markii laga hadlay ama ay timid xadiidkan muusan haynin cumar radia allaahu canhu hadduu hayn lahaana ma u baahnaadeen wadatashi odayaal uu la tashaday ama wadatashi maba ka galeen maxaa yeele tan oo kale wadatashi lagama galo marba hadduu xadiid nebi ku yimid sala allahu alay slam oo la og yahay xadiidkaa lagu dhaqmaya cid kaloo wari uga bannaan tahana ma jirto laakiin cumar radia allahu canhu markaa ma ogeyn in masaladan xadiid ku yimid yaa u faa'iideeyey cumar radia allahu canhu in masaladan xadiid ku yimid cabdiraxmaan ibni cawf aniga agtaydabaa cilmi ahaada buu yidhi masaladan anaa aqoon u leh nebigaana ka maqlay sala allahu calayh wasalam cumar markuu xadiidka nebiga maqlay ilaahay wuu ku mahdiyey subxaana wa tacaala wuxuu ilaahay kula mahdinayaa waafajinta alla uu waafajiye sida sawaabka ah waafajinta alla uu waafajiye dariiqa saxiixa ah ee cumar uu go-aansaday radia allaahu canhu in ilaahay waafajiyey oo go-aankiisu uu noqday mid waafaqa xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam baabu taqliidi fii taxriimi sixri wuxuu baabu yahay in la adkeeyo xaaraamnimada sixirka sixirku xaaraam keliya ma ahe xaaraamnimadiisu way daranta waa kufri iyo gaalnimo qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wamaa kafara sulaymaanu sulaymaan ma gaaloobin walaakina shayaadiina kafaruu laakiin shayaadiintii ayaa gaaloobay yucallimuuna annaasa asixra dadka ayay waxay barayaan sixirka sixirka in dadka la baro waa kufri in la barto iyo in dadka la baro intaba gaalnimo iyo kufri way aayaddaana u daliila walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna الnaasa الsixr وعn أbي هurayرaةa radي الlaه عanهu عan النabiي slى الlaه عlay sسلم qaala wuxuu yihi اجتanibu سبca الmuubiqaaت ka fogaada buu yidhi toddobada wax halaagta almuubiqaaت wa almuhlikaat qaaluu waxay idhahdeen ya rasuula الlahi wma huna toddobadaasi waa ma qaaluu wuxuu yidhi ashirku biالlah waa ilaaho kayrkii lala wadaajiyo wasixru iyo sixirka wa qatlu الnafsi alatii xarama allahu ilaa biاlxaq iyo in la dilo naftii alla ou allah subxaanaه wa tacaala xarimay ilaa biاlxaqi ilaa xaq in lagu dilaayo mooyaane sida in loo qisaasayo iyo xad ilaahay subxaanaه wa tacaala in laga oogayo wa aklu riba iyo ribada oo la cuno wa aklu maali اlyatiimi iyo agoonta maalkooda la cuno watawalli yowma الzaxfi iyo maalinka laysku zaxfinayo laysku gurguuranayo in la dubur jeediyo la cararo wa qadfu lmuxsanaati iyo gabdhaha muxsanaadka ah ee cafiifaadka ah ee dhowrsan in la qadfiyo oo zina iyo faaxisho lagu tuuro gabdhahaasoo almu'minaati mu'minaadka alghaafilaati ee khaafilaadka ahe waxa la sheegayaba moog waxay khaafilaad ka yihiin wax lagu tuhmaayo ee faaxishada iyo xumaanta ah waa min almuubiqaat waxyaabaha wax halaago ayay ka mid tahay allah subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaat lucinuu fi اddunya wاlآakhira walahum cadaabu cadiim waa waciid daran wa waa waciid daran kuwa qadfinaya gabdhaha cafiifaadka ee dhowrsan alghaafilaat ee moog waxa lagu tuhmaayo alghaafilaad waxay culimmadu yihahdeen waxaa alla uga cabirayaa subxaanaه wa tacaala sida gabdhahaani ay faaxisho uga fog yihiin iska daa inay faaxisho la yimaadaan ama ku dhacaane waaba moog yihiin waxaasi maskaxdoodana kuma jirto waxaan weligood ku soo dhicin qalbigooda ka maqan kuwa ku tuuraaya gabdhaha mu'minaadka ah ee muxsanaadka ah lucinuu fi اdunya wاlآakhira adduunya aakhiraba waa la lacnaday buu yidhi alla subxaana wa tacaala kuwaas waa malcuuniin waay walahum waxayna leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo cadiimun weyn waa dembi aad iyo aad u weyn marka laba d laba waciid ayuu alla ka ratiba subxaanaه wa tacaala qadfiga fii hadihi اlaaya awala qofka qaadifka waa malcuun ilaahay agtii waa lacnadayn marka labaad alla agtii wuxuu ku leeyahay cadaab cadiima oo weyn ayuu ilaahay ugu goodiyey subxaanaه wa tacaala arrintan qadfigana dadka qaar way fududaystaan oo waxaa suuragala qofka inuu qadfiyo ama si qaldan uu zine iyo faaxisho ugu tuuro qof cafiifadahoo dhowrso oo waxaasi aan waxba ka ogeyn ama aan samaynin ogow qof walbaoo qaadif oo ficilkaa ku dhaca waciidkaana sugay waa malcuun marka koowaad marka labaadna cadaab weyn oo alla agtii ku leeyahay subxaana wa tacala hadduuse ilaahay uga toobadkeeno waa dembi weyn walidaalika qofka hadduu faaxisho ku dhaco ama uu zino ku dhaco qofka soo sheegaya dhahayo qofkaasi waa zinaystay faaxishuu ku dhacay maxaa laga rabaa yaa afar markhaatiyaa laga rabaa waa inuu afar markhaati keeno afartaa markhaati waxaa laga rabaa mid walba afarta ka mid a inuu yidhaahdo waxaan arkay ayadoo ficilkii faaxishada la samaynayo ayadoo la samaynayo lagu guda jiraan arka waa inuu yidhaahdo haddii la waayo ama qaar tirada afarta ay wax ka dhinnaadaan waxay mudan yihiin dhammaantood karbaashay mudan yihiin fajliduuhum amaaniina jalda allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay halla karbaasho siddeetan karbaasho xukunka sharciga waa sidaas waa in siddeed karbaash lagu dhufto waxaa intaa raacay walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan weligoodna markhaati ha ka yeelina maxaa intaa ku xiga waulaa'ika hum alfaasiquun waana kubad faasiqiinahoo daacada ilaahay ka bax waxa la isku raaciyo fiil waa la karbaashayaa wax markhaatiya hadda kadib markaa kadib laga aqbali maayo alla agtiina qofkaa faasiqu ka yahy dembi yar ma aha wax sahlanna ma aha xataa haddaad aragto markhaatiyana aadan haysan waa inaa aamusta waay xukunka sharcigaa sidaas waay haddaad hadasho markhaatiyana aada weyso karbaashaa ku sugaay walidaalika ninkii saxaabiga ah ee inta arkay xaaskiisa oo faaxisho ku dhacdo acraabiga wuxuu yidhi yaa rasuula allah ka warran buu yidhi ninku hadduu xaaskiisa uu arko ayadoo ninla jiifo ama uu ninla jooga hadduu hadlana arrin weynuu ku hadlay hadduu aamusana arrin weynuu ka aamusay yacni muxuu samaynayaa hadduu hadlo uu yidhaahdo xaaskayga zinay ku dhacday maxaa la leeyahay afar markhaati keen afar markhaatina ma hayo hadduu keeni waayana asaa la karbaashaya waa dhibaato asoo dhibana haddana dhib kale u gaaraya hadduu aamusana wuxuu ka aamusi kara ma ah nebigu waa ka aamusay sala allahu alay slam uma jawaabi kadibna waxaa soo degay aayaat llicaan oo alla uu hadlay oo uu ku sheegay fii suurati nuur oo ninkii xaaskiisa qadfiya waxaa la leeyahay markhaatiyaalkeen afar markhaatiya lagaa rabaa afarta markhaatina maxaa laga rabaa inay sheegaan markhaati ma u noqonaya inuu yidha nina gurigaas ka soo baxaaya markhaati maaha taas waa inuu afartuba ka markhaati gacan inay arkeen ayagoo ficilka faaxishada u dhacay hadduu waayo waxaa u furan waa licaan licaanka waa soo marnay fii suurati nuur ayuu alla uga warramay subxaanahu wa tacaala afar jeer inuu yidhahdo calaya lacnat ullah in kuntu min alkaadibiin yani afar jeer wuxuu leeyahy ashhadu biاllah annanii la min asaadiqiin ilaahay buu ku dhaaranayaa inuu ka run sheegayo waxa uu sheegaya marka shanaad wuxuu leeyahay calaya lacnat ullah in kuntu min alkaadibiin hadduu labadaba yeeli waayo markhaatiyana uu keeni waayo licaanna uu diido maxaa u dhiman fajliduuhum amaaniina jaldatan siddeetan karbaasha asiga la karbaashaya waxaasoo dhan waxa loo samaynayo waxaa la ilaalinayaa acraadda in lagu ciyaaraa la diidaayo inuu qof walba qof tuur ku tuuro zino oo yidhahdo hebel waa zaaniyad heblo waa zaaniyad iyo hebel waa zaani wax sahlan maaha oo dadka muslimiinta acraaddooda lagu tunto waa in baabkaas la xiro wey ilaahay waa xira subxaana wa tacaala shuruudo adagaa lagu xiro si dadka muslimiinta acraaddooda aan loogu tuman marka wax sahlan ma aha in la qadfiyo gabdhaha mumini mu'minaadka ah ee cafiifaadka ah ee dhowrsan ee khaafilaadka qofkii qadfiyana wuxuu ku dhacay dembi aad iyo aad khatar oo halaagay oo adduunya aakhiraba darar u keenayo baabu nahyi can almusaafa can almusaafarati bilmusxafi ilaa bilaadi اlkufaar idaa khiifa wuquucuhu biaydi biaydi اlcaduw wuxuu baabu yahay in la yska reebo in musxafka loola safro ilaa bilaadi اlkufaari dhulka gaalada idaa khiifa haddii laga boqo wuquucuhu musxafka dhicidiisa biaydi lcaduw cadowga gacantiisa uu ku dhacayo baabkan wuxuu ku saabsan yahay qur-aanka kariimka ah in loola safro ilaa bilaadi lkufaar nebigu waa reebay sala allahu alay slam haddii laga baqaayo inuu cadowga u gacan galo hadduu cadowga u gacan galo hadda waa ihaanaynaya kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala arrintaan nebigu waa reebay can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxu uhi nahaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam an yusaafara bilqur'aan nebiga calayh salatu slam wuxuu reebay qur'aanka in loola safro ilaa ardi alcaduwa dhulka cadowga muttafaqun calayh baabu taxriimi isticmaali inaa'i dahabi wa inaa'i alfidati fi alakli washurbi watahaarati wa saa'iri wujuuhi اlisticmaal wuxuu baabu yahay xaaraamnimada in la isticmaalo weelasha dahabka iyo fidada loo isticmaalo fi lakli washurbi cunidii cabitaan watahaarati in lagu tahaaro qaato wa saa'iri wujuuhi اlisticmaal iyo wejiyada isticmaalka intoodaba yani inta soo hartay dhammaantood weelasha dahabka ee fidada in la isticmaalo xaaraamu isticmaalkaasi waxaa soo gelaya in wax lagu cuno in wax lagu cabo in biyihii lagu tahaaro qaadanayo lagu shubto inaad biyaad ku tahaaro qaadanayso aad ku qubaysanayso aad ku shubato ood u isticmaasho ama biyo aad ku weysaysanayso aad u isticmaasho iyo nooc walboo isticmaal yahay weelasha dahabka iyo fidada waa xaaraamu in loo in macnaha loo isticmaalo noocyada isticmaalka can umi salmata radi allahu canha ana rasuula اllahi sal ly slm qaala wuxuu yidhi alladii yashrabu fii aaniyati اlfida midka ku cabaaya weelasha fidada inamaa yujarjiru fii baطnihi calooshiisa ayuu wuxuu ku dhex jiidaya oo ku dhex ridaya naara jahannama naarta jahannama yacni waa qof calooshiisa gelinaya naarta jahannama wey muttafaqu calayh wa fii riwaayati limuslim ina aladii yaأkulu aw yashrabu midka cunaya ama cabaya fii aaniyati اlfidati wاdahab وعن xudayفة رضي الله عنه qال wuxuu uhi إن النبي sلى الله عليه وسلم نهاaنا عن الxريir والديباج nebiga calayh isalaatu wasalaam xariirtii diibaajka waa naga reebay diibaajku waa nooc xariirta ka mid a wa shurbi fii aaniyati dahabi waalfida iyo weelasha dahabkaiyo fidada in wax lagu cabo wa qaala wuxuu yidhi hunna lahum hunna weelashaasi lahum gaalada ayay u sugnaatay fi dunyaa addunyada dhexdeeda wa hiya lakum adinkana way idiin sugnaatay weelashaasi fi laakhirati aakhira dhexdeeda adinku aakhirad isticmaalaysaan fi ljanna laakiin adduunyada laydinma ogola متفق عليه وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج حرير iyo diibaaj midna ha labisaninaba diibaajku waa nooc xariirta ka mida walaa tashrabuu fii aaniyati الdahabi wاlfida weelasha dahabka iyo fidadana ha ku cabina walaa taakuluu fii sixaafihaa saxanadeedana ha ku cunina وعن أنس بن سيرين قال wuxuu yihi كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس anas ibni maalig agtiisa ayaan ahayn cinda nafarin yacni anas ibni maalig maciisa ayaan ahaa buy cinda nafarin koox agtood min almajuusi majuus ka mida fa jii'a waxaa lala yimid bifaaluudajin faaluudaj ayaa la keenay faaluudaj xalwowa xalwaa la keenay calaa inaa-in weel ayaa lagu keenay min fidatin asalka kelimadan waa farisiya carabi maaha uma curibat kadibna waa la carabiyeeyey faaluudaj asalkeedu kelima farisiya waayo oo la carabiyeeyey falam ya'kulhu muusan cunin anas faqiila lahu waxaa lagu yidhi xawilhu wareeji faxawalahu yacni markuu cuni diiday ayaa la yidhi xawilhu xalwadan weelka ay ku jirta ka wareeji oo weel kale noogu wareeji baa lagu yidhi maadaama aad weelka diidan tahay inaad ku cunto ilan weelkaa fida faxawalahu wuxuu u wareejiyey calaa inaa'in weel min khalanjin oo xeero ka samaysa yacni weel xeero ah xeeraduna inta badan qoryaa yani geedaa laga qoraa ayuu u wareejiyey xaggeeda wa jii'a bihi waana lala yimid oo fa akalahu waa cunay markii xeeradaasi lagu soo shubay oo laga wareejiyey weelkii fidada ayuu cunay anas ibn malik radi allahu canhu rawaahu lbayhaqiyu biisnaadin xasan alqalanju aljafna aljafna xeeradow baabu taxriimi lubsi rajuli wuxuu baabu yahay xaaraamnimada inuu ninka labisto thawban thawb ama maro muzacfaraa oo midabka zacfaraanka la mariyey yacni maro midab zacfaraana la geliyey inuu ninku labistaa laga reebay muzacfarka qaar ka mid ah midabkiisu waa gaduud yacni geed ayaa la yidhaha asalka zacfaraanku waa geed can anas bni malik radi allahu canhu qaala wuxuu yihi naha nebiyu sal ly slam an yatazacfara rajul nebiga alay slat slam wuxuu reebay inuu ninka zacfaraan marsado dharkiisa ama asiga uu isticmaalo zacfaraanka mutafaqu calayh wacan cabdillahi bni camr alcaas radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi ra-a nabiyu sala اllahu alay slam calaya hawbayni nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu igu arkay laba maro mucasfarayni ay masbuuqayni bilcasfur oo la geliyey midab gaduudan laba maroo midabkooda la gaduudiyey ayuu nebigu igu arkay buui fa qaala wuxuu yidhi ummuka amaradka bi haada ma hooyadaabaa ku amarta buu yidhi inaad maryahan soo xirato qultu waxaan idhi aqsiluhumaa ma dhaqaa rasuulka ilaahayo qaala wuxuu yidhi bal axriqhumaa gub buu yidhi dhaqid keliya maaha wa fii riwaayatin faqaala wuxuu yidhi ina haada kani min hiyaabi lkufaar waa dharka gaalada ayuu ka mid yahay falaa talbasha ha labisanin buui xadiidkan wuxuu daliil u yahay dharka midabkiisu uu yahay gaduud saafiya labada maro oo gashnaa waa isku joog wada gaduudaw hadduu yahay midabkaasi mid gaduuda oo saafi ah waa manhiyun canhu sharcigu waa reebay xadiidkaanana u daliila baabu nahyi can samti yowmin ila lleyl wuxuu baabu yahay in la iska reebo in la aamuso maalin ilaa habeenkii laga gaarayo inaad tidhahdo waa aamusnaanayaa maanta oo dhan ila lleyl oo hadalkan ka soomaya inaad tidhaahdo waa manhiyun canhu arrintaas sharci maahe bidca wa can caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi xafidtu can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ka xifdiyey laa yutma bacda lixtilaam bacda ixtilaamin laa yutma agoonnima ma jirto bacda ixtilaamin qaangaarnimo kadib mar haddaad qaangaarto agoonan ahaa inaad tidhaahdo sax maa walaa sumaata yowmin maalin aamusnaanteedana ma jirto ila leyli ilaa habeenkii la aamusay rawaahu abu daawud biisnaadin xasan abu daawudaa wariyey wuu yihi sanad xasanun uu ku wariyey qaala alkhaaabiyu khaaabi wuxuu yidhi fii tafsiiri hada alxadiid xadiidkan tafsiirkiisa markuu fasiraya wuxuu yidhi kaana min nusuki aljaahiliya cibaadaadka jaahiliyada waxaa ka mid ahaa assumaatu aamusnaan dhaqaanada jaahiliyada iyo waxyaabahay cibaado ahaan ay ku cibaadaystaana waxaa ka mid ahaa inay aamusaan fanuhuu fi lislaami islaamka dhexdii waa la reebay can daalika arrinka wa umiruu waxaa la amray bidikri waalxadiidi bilkhayr waxaa la amray inay ilaahay xusaan iyo inay ku hadlaan bilkhayri khayrka iyo wanaagga inay ka sheekeeyaan hadda waxaa la mid a waxyaabahan dowladuhu isticmaalaan oo qofi markuu dhinto waxaa la leeyahay hal la aamuso hal daqiiqa ama laba daqiiqa hal la aamuso wax gaalada laga keenay waay markaasaa inta la is istaaga la aamusayo wax hadda caqligoo ku jirana ma laha hal daqiiqoo la aamusay laba daqiiqoo la aamusay maxay soo kordhinay waa wax un dhaqan gaalada laga keeno looga dayanayo وعن qays بن أbي xاaزم qaaل wuxuu yihi dkل أbu bكر الصديq رadي الله عanه أbu bكر الصديq wuxuu u galay calى امرأaةi haweyni min أxmasa oo qabiilka la yidhaha أxmas ka soo jeeda yuqaalu lahaa gabadhaasi waxaa la yidhahdaa زaynab magaceeda زaynab baa la yidhaha fara'aaha wuxuu arkay abu bakrin laa tatakalamu inaysan hadlayn gabadh aamusanoon hadlayn way faqaala wuxuu yidhi maa lahaa laa tatakalamu maxaa u sugnaaday buu yihi aysanu hadlayn maxaa hadalka u diiday faqaaluu waxay yidhaahdeen xajat waxay xajisay musmitatan xaalay tahay mid aamusan faqaala laha wuxuu ku yidhi takalamii hadal fa ina haadaa laa yaxilu arrinkan xalaal maahan buu inaad ilaahay ugu dhowaatood ku cibaadaysata aamusnaan xalaal maaha hada min camali اljaahiliya camalkan wuxuu ka mid yahay camalkii jaahiliyada fatakalamad way hadashay gabadhi rawaahu lbukhaariyu imaam lbukhaari ayaa wariyey marka arrinkan waa min camali اljaahiliya jaahiliyadana waa in la khilaafo ma aha in lagu daydo baabu taxriimi intisaabi اlinsaani ilaa gayri abiih wuxuu baabu yahay xaaraamnimada inuu qofku u nisbo sheegto cidaan aabihii ahayn watawaliihi iyo inuu ka wali dhigto hayra mawaaliihi mawaalidiisa waxaan ahayn mawaalidii waa dadkii xoreeyey wey ee welihiisa lahaa addoonkaas can sacd bni abi waqaas radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alay slam qaala wuxuu yidhi man iddacaa ilaa hayri abiihi qofkii u nisbo sheegtay cidaan aabihii ahayn wa huwa yaclamu asigoo og annahu hayru abiihi inuusan aabihii ahayn faaljannatu calayhi xaraamun jannadu waa ka xaaraam muttafaqun calayh وعن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي sلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن آaبائكم aabbayaashin ha nicina maxaa yeele ayagaa sabab idin ahaa jiritaankiina ayagaa sabab u ahaa faman raغiba can abiihi qofkii aabihii naca inuu u nisbo sheegta iska naca fahuwa kfr waa gaalnimo buu yihi nbg sl اه عlيه sلم متfق عaليه وعن يزيد بن شhريك بن طاaرق qaala wuxuu yihi رأytu عaليa رaضي الله عanه عalى الmimbri يkطب waxaan arkay buu yihi cali oo mimbarka ka dul khudbaynaya fasamictuhu waxaan maqlay yaquulu asigoo dhahaya laa wallaahi maa cindanaa min kitaabin naqra'u allaan ku dhaartaya agteenna ma ahanin kitaabaan akhrinno ilaa kitaab allah ilaa kitaabka ilaahay mooyaane cumar cali radi allahu canhu su-aala la weydiiye waxaa la yidhi wuxuu nebigu idiin dardaarmay uu idinkaga tegey haddaad tihiin qaraabadii nebiga miyaa jirta kitaab gooniya uu nebigu idiin dardaarmay ileen kutiri kuteynta shiicadaa bilowday zamiinkaas oo waxay yidhahdeen cali nebigaa si gaara ugu dardaarmay kitaab gooniyaha la siiyey war beena oo aan asaas lahayn ayay ku sheekeeyeen cali waa noolaa markaa radia allaahu canhu waa la weydiiye waxaa la yidhi ma waxaa jira wax gooniyahoo laydinkaga tegay wuxuu yidhi maya allaan ku dhaartay iyo wax kitaaboon annaga agteenna ah ma jira wey ilaa kitaab allah ilaa kitaabkan ilaahay qur-aanka mooyaane wamaa fii haadihi saxiifa iyo warqadahan oo aan saxiifadan iyo warqadan waxa ku qoran fa nasharahaa warqaddii ayuu kala furay fa idaa fiiha waxaaba warqadda ku yaalla asnaanu libili da'da geela geela da'aadiisa markii lagu bixinaayo diyada geela markii diyada lagu bixinaayo asnaan buu leeyahay da'aaduu leeyahay da'aaddooda waa kala duwan tahay taa waxyaabahaas ugu qoran wa ashyaau iyo ashyaa min aljiraaxaati oo dhaawacyada ka mid ah dhaawacyada la isku geysanaayo iyo dhaawac walbaahi waxa uu yeelanayo xukunka sharcigaabaa ugu qoran ida masaa'il fiqiha ugu qoran wa fiiha waxaa kaloo ku jirta warqadaasi qaala rasuulu llaahi sala allahu alay slam almadiinatu xaramun maa bayna cayrin ilaa hawr magaalada madiina waa xaram markii inta u dhaxaysa maa bayna cayrin ilaa hawr cayr waa ismu jabal waa magac buureed wey ilaa jabalka la yidhaha hawr laga gaaray faman axdada fiiha qofkii madiino dhexdeeda kusoo dariya xadaan wax la soo dariyo ow aawaa ama soo duma muxdian mid muxdid ahoo wax sugdiinta kusoo dariyo soo duma soo dhowaystoo difaaca facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yaqbal اllahu minhu ywma alqiyaama alla subxaanaه wa tacaala ka aqbali maayo sarfan naafian waajib walaa cadlan iyo sunno midna ilaahay ka aqbali maayo dimaة اlmuslimiina waaxida muslimiinta dimadooda iyo wixii ay magangeliyaan iyo ballamaha ay qaadaan waa hal xabo wey yascaa biha dimadaasi waxaa u soconaya adnaahum kooda ugu hooseeya faman akfara qofkii cahdiga iyo ballanta uga baxa oo ka buriya ballantiisa musliman qof muslima qofkii ballanta ka buriya facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin dushiisa ha ahaata lacnadda ilaahay iyo midda malaa'igta iyo midda dadka dhammaantood laa yaqbal اllahu minhu alla ka aqbali maayo yowma alqiyaamati sarfan walaa cadlan fardi iyo sunno midna ilaahay ka aqbali maayo waman iddacaa ilaa gayri abiihi qofkii u nisbo sheegtay cidaan aabihii ahayn aw intamaa ilaa gayri mawaaliihi ama u nisbo sheegta mawaalidiisa cidaan ahayn dadkii xoreeyey yacni iska lahaa maaragtay yani wilaayadiisa iska lahaa ama walaagiisa iska lahaa qofkii u nisbo sheegta cidaan ahayn facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yaqbal اllahu minhu yowma alqiyaamati sarfan walaa cadla muttafaqu calayh dimaة اlmuslimiina ay cahduhum waamaanatuhum waa ballantooda iyo ammaanadooda wa akfara bimacnaa naqada cahda cahdigiisa buriya wاsarfu atowba waqiila waxaa la yidhi alxiila wاlcadlu cadliguna alfidaau furashadowa وعن أbي dri رضي الله عنه أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقuuل laysa min raجuل ma jiro nin idacى لغayri أbiهi cidaan aabihii ahayn u nisbo sheegta وahuوa yaclamhu asiga og إlaa kafara ilaa waa gaarooba qofka وmaن idacىa qofkii sheegta maa laysa lahu wuxuusan lahayn falaysa minaa nagama mid ah وalyتbawأ مaqcadahu min النaar hana ka diyaarsada naarta meesha uu ka fadhiisan lahaa وmaن dacaa raju macnaa ha u diyaar garoobo وmaن dacaa rajuلa qofkii nin ugu yeero biاlكfri gaalnimo oo yidhahda yaa kaafir ow qaala ama yidhaahda caduw allah ee yaa caduw allah walaysa kadalika qofka uu waxaa ku sifeynayana uusan sidaa ahayn ilaa xaara calayhi ilaa asigay kusoo noqonaysaa xukunkaas dembiga ka dhalanaya iyo cadaawadda uu ku sheegay dembiga ka dhalanaya muttafaqu calayhi wa hada lafdu riwaayati muslim baabu taxdiiri min irtikaabi maa naha allahu caza wajalla warasuuluhu canhu wuxuu baabu yahay in la yska reebo in lala yimaado wixii allah iyo rasuulkii ay reebeen allah iyo rasuul waxay reebeen in lala yimaado in la iska ilaaliyo qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih ha digtoonaadaan kuwa amarka nebiga khilaafaya an tusiibahum fitnatun fitno inay asiibto aw yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab xanuun badan inuu asiibo wa qaala alla wuxuu yidhi wayuxadirukum allahu nafsah alla naftiisa ayuu idinkaga digayaa macnaha ciqaabtiisuu idinkaga digayaa وqاaلa تacaaلى alla wuxuu yidhi ina badsha rabbika rabbiga qabashadiisu lashadiid waa mid daran وaqaala tacaalى alla wuxuu yidhi وkadalika أkhdu rabbika qabashada ilaahay waa sida إidaa أkhada الqurى hadduu qaryooyinka qabto wahiya ظaalimaة xaalay tahay mid daalimada ina أkhdahu alla qabashadiisu aliimu waa mid xanuun badan shadiidu daran وعن أbي هريرة رضي الله عنه أن النبي sلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yhi إن اللaha تaعaaلى يغاar إلaahi سubحaanه وتaعaaلى waa غiiroodaa وغayرة اللahi alla غiiradiisana waxa way أn يأتiيa الmarءu inuu qofku la yimaado maa xarama الlah عalayhi waxa uu ka xarimay ilahay wuxuu ka غiiroodaa subحaanaه وتaعaaلى inuu qofka la yimaado wuxu uu ka xarimay marka qofku waa inuu iska ilaaliyo waxyaabaha ilaahay xarimay subحaanaه وتaعaaلى متafق عalayه baabu maa yaquulu wuxuu baabu yahay waxa uu leeyahay wayafcaluhu uu samaynayo man irtakaba qofkii kora oo la yimaada manhiyan canhu wax layska reebay qofkii la yimaada waxa uu leeyahay haddii dembi aad ku dhacday iyo xumaan maxaad leedahay qaala tacaala alla wuxuu yidhi waimaa yansaqannaka min ashayطaani haddii shayطaanka uu ku fasahaadiyo nasqun fasahaad ama uu ku leexiyo leexin fastacid billaahi ilaahay ka magan gal shayطaanka haddaad aragto inaad qalad gashay ama dembi aa ku dhacday waxaa leedahay acuudu biاllaahi min الshayطaan الrajiim ilan shayطaana kugu jiidaayay qaladkaas fastacid biاllaah ilaahay ka magan gal wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi ina aladiina اtaqow kuwa allah ka baqaya idaa masahum haddii uu taabto طaa'ifun waswaas hadduu taabto oo min ashayطaani shayطaan xaggii ka ahaaday tadakaruu waa kuwa maaragta waansamaya faidaa hum waaba ayagoo mubsiruuna arkaaya xaqi marka markiiba waa isqabanayaano waa waansamayaan ilaahay subxaanaه wa tacaala ayay xusayaan markiiba dariiqii sawaabkaa xaqaa bay arkayaan waa baraarugaayaan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waladiina idaa facaluu waladiina waa kuwa mu'miniinta idaa facaluu haddii ay sameeyaan faaxishatan xumaan أو ظلموا أنفسهم أما نفوستooda ay dulmiyaan ذakrوا اللaهa alla xusa فاsتغفروا لذuنوuبهم ilaahayna dembi dhaaf weydiista وmaن يغفir الذuنوuبa إلا اللaه ذuنuubta yaa dhaafa alla mooye cid kaloo duنuub dhaafta miyaa jirto macnaa ma jirta w وalam يusiruu ma daa'imaan muؤminiintu ma daa'imaan calىa maa facaluu wixii ay sameeyeen dembigay galaan ma daa'imayaana way ka noqonayaan wayna ka toobadkeenayaan wahum yaclamuuna xaalayihin kuwa og ma daa'imayaan ulaa'ika kuwa noocaasa jazaa'uhum abaalmarkoodu maqfiratun waa dembi dhaaf min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday wa jannaatun iyo jannooyin weeye tajri ay soconaysa min taxtihaa dhexdeeda alanhaaru wabiyaal khaalidiina fiiha xaalayin kuwa jannooyinka ku waaraya wa nicma ajru lcaamiliin kuwa camal fala ajarkooda waxaa u nicmo lahaada ajruhum kuwan ajarkooda u nicmo lahaada almaqsuus bilmarxi waa maxduuf وqاaل تaعaaلى all wuxuu yihi وtuubuu ilى الlahi جamيiعا ilaahay u toobadkeena أyuha الmuؤminuuna dadkan muؤminiinta ah lacaلakum تuflixuuna si aad u liibaantaan ay likay tuflixuun ama waxaad mudantihiin inaad liibaantaan labadoo waa lagu macneeya وعan أbi هurayرaةa radي الlaه عanهu عan النabiyi slى الlaه عalيه sسلم qaala wuxuu yidhi man xalaفa qofkii dhaarta faqaala fii xalifihi dhaartiisa dhexdeedana yidhahda biالlaati والcuزى oo laata iyo cuزa ku dhaarta falyaqul ha yidhaahda laa إilaaha ilا الlah laa ilaaha ila allah ha yidhaahdo waman qaala qofkii ku yidhahda lisaaxibihi saaxiibkiisa ku yidhahda tacaal kaalay uqaamirka aan qamaar kula ciyaareen qofkii saaxiibkii ku yidhaahda falyatasadaq waxa sadaqaysto sadaqa ha la baxo man xalafa fii man man xalafa faqaala fii xalifihi billaati walcuza falyaqul laa ilaaha ila allah macneed waa gaaloobay miya ma aha waa gaaloobay ma aha ee culamada qaar waxay ku macneeyeen qofkaasi kamaalkii towxiidka hoos uga dhacay marka تجديidا لكمaaل التwxيid ha u yidhaahdo laa إilaaha ilا الlah laa إilaaha ilا الlahda uu leeyahana waxay kafaaro u tahay dembigii ka dhacay oo ah alxalف bغayr الlahi عaزa وaجل cidaan ilaahay ahayn inuu ku dhaarto alxalف bغayr الlahi عaزa وaجل waa nooع min الshirki waa shirki أصغara asalkiisa marka sidaa darteed laa إilaaha ilا الlah ha yidhaahdo laa إilaaha ilا الlah inuu yidhahdaana kafaaro u ah dembigaasi kafaaradiisa waa inuu laa إilaaha ilا الlah yidhaahdo qofkii yidhahda aan qamaar kula ciyaaro asigana waa ha sadaqaysto ina alxasanaati yudhibna sayi-aat xasanaadkaasna sadaqadaa ka mid a dembigan aad gashay ah inaad qamaar ciyaarto ama aad qamaar dadka ugu yeerto toobadiisa waxaa ka mid a ama waxyaabaha lagugu dhaafayo waxaa ka mid inaad wax sadaqaysatood wax la baxdo mutafaqun calayhi wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi